haatana dhegaystayaal waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii faaqidaada toddobaadka waxaana toddobaadkan inala socodsiinaysaa falastiin axmed iimaan
saddex sana ayaa kasoo wareegata markii ay baarlamaanka soomaaliya doorteen madaxweyne xasan sheekh maxamuud bishii sebteembar tobankeedii sanadkii labadii kun iyo labiiyo tobanka ayayna ahayd isagoo boqol iyo sagaashan cod kaga guulaystay sheekh shariif sheekh axmed oo isagu helay toddobaatan iyo sagaal cod madaxweyne xasan ballamadiisii waxaa ugu waaweynaa ee wakhtigaasi uu sameeyey inuu wax ka qaban doono dhinacyada ammaanka cadaaladda dhaqaalaha iyo la dagaalanka musuq maasuqa isagoo wax yar kadibna sheegay in dowladdiisa aanay soo mari doonin khilaafyadii horey u ragaadiyey dowladihii isaga ka horreeyay oo uu sheegay in wakhti badan uu kaga dhumay khilaaf u dhexeeya madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha waxaa kale oo ballamada madaxweynaha xilligaasi ka mid ahaa in dowladdiisa ay dalka ku hogaamin doonto sidii loo gaari lahaa doorasho qof iyo cod ah sanadka labada kun iyo lix iyo tobanka ballamadaasi ayaa qaar badan oo ka mid a aanay suuro gelin sida dadka qaarkiis ay sheegaan waxaana ka mid ahaa khilaafka dowladda dhexdeeda ah la dagaalanka musuq maasuqa iyo cadaaladda sidoo kale ammaanka ayaa la sheegaa in dowladda hadda jirtaahi ay wax badan ka qabatay marka la fiiriyo sidii ay horey u ahayd madaxweyne xasan hadda waxa uu marayaa ra-iisul wasaarihii saddexaad iyadoo qaar ka mid a xubnaha baarlamaanka federaalkana ay madaxweynaha ka keeneen mooshin ka dhana oo ay doonayaan inuu xilka uga dego musuqa ayaa dad badana ay sheegaan inuu aad uga xoog badan yahay soomaaliya qiimaynta ay sameeyaan hay-adaha eega dowlad wanaagga iyo musuq maasuqa ayaa soomaaliya waxa ay ka gashay halka ugu hooseysa inkastoo ay dowladdu wax badan qabatay haddana dadka qaarkii waxay sheegaan in wax badanna ay dhiman yihiin haddaba maxaa dowladdan uu madaxweynaha ka yahay xasan sheekh maxamuud u qabsoomay saddexdii sano ee lasoo dhaafay maxaase laga filayaa sanadka u haray waa xubinta aanu ku eegeyna barnaamijkeena faaqidaada toddobaadka waxaa barnaamijka ka qayb galaya cabdulaahi maxamed shirwac oo ka mida mas-uuliyiinta ururada bulshada ee ka jira soomaaliya xildhibaan faarax sheekh cabdiqaadir oo ka mida mudanayaasha baarlamanka horeyna wasiir uga soo noqday dowladihii hore cabdiqaadir xaaji maxamuud dhaqne oo xildhibaan iyo wasiir horeba soo noqday waa in salaamay dhammaantiinba kusoo dhowaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka ee v o a su-aasha ugu horeysa waxay tahay saddex sano kadib markii la doortay madaxweyne xasan sheekh maxamuud maxaa qabsoomay maxaase qabsoomi waayey aan ku hormaro cabdulaahi shirwac
waa mahadsan tahay falastiin faarax iyo cabdilqaadirna waan salaamaya asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaa qabsoomay baan u malaynayaa saddex arrimood way muuqdaan midda koowaad waxa weeyaan dowladdiisa meel gaarka ahayd dowlad caalamku aqoonsan yahay ayaa ayaa bedeshay arrintaasi waxa weeyaan arrin oo qabsoontay taa arrinta labaad oo iyadana muuqata waxa weeyaan wadanka qaybo badan ayaa maamulo laga sameeyey walow maamuladaasi ay ku ay ka taagan yihiin haddana waxa weeyaan maamul la-aantii marka dhinacaas laga fiiriyo horumar waaye dhinaca kale oo saddexaad oo aan isleeyahay isagana xoogaha horumarha laga sameeyey waxa weeyaan waa xagga amniga isagana waxa weeyaan xoogaa waxa laga sameeyey horumara marka saddexdaas arrimood aada ayay u muuqdaa waxyaabaha laga gaabiyey haddaan mid iyo laba ka tilmaamo waxa weeyaan waxaa la sugayey in muxuu ahay dadka soomaaliyeed ay talada wax weyn ku yeeshaan waxaad moodaa in taladii ay kusoo ururtay dad yar oo markaasi sababtii doontaaba ha kalligto dadkii talada lahaayee shacabka ahaay iyo dadkii qaybaheedii kala duwanaana ay dibadjoog ay ka noqdeen taasi waa waa mid waaye arrinta kale oo iyadana laga gaabiyey waxay ahayd dhinaca dhaqaalaha isagana waxa weeyaan meeshii sloganka madaxweynuhu uu ahaa waxaan ku dadaaleynaa in qoys walba habeenkii markuu isu yimaado uu helo waxa uu cuno arrintaasi waxa weeyaan weli way dhiman tahay meelaha qaarkoodna waxaad moodaa in muxuu ahaa mataqaana intii aada uga sii hooseydo arrinta kale oo aada iyo aada u muuqata oo aan hadda la inkiri karin oo laga gaabiyey slogankii doorashada ee madaxweynaha ku jirtana waxay ahayd in musuq maasuqa la geeyo cudar la geeyo ama aan loo dulqaadan musuq maasuqina hadda waxaad moodaa inuu xilkaa marayo isaga oo maaragta sii laba lexaadsaday marka inahaas ayaan dhihi lahaa waa mahadsan tahay waxaan siinayaa xildhibaan faarax sheekh cabdiqaadir waad mahadsan tahay falastiin saaxiibada cabdullaahi maxamed sharwac iyo ogaas dhaqane iyo dhammaan dhegeystayaashana aad iyo aad baan u mahadsantiin waan idin salaamaya dee marka la eego burbur dal ku dhacay iyo weliba xilliga maqnaanshaha dowladnimo ee soomaaliya qabsaday oo anigu sidaan u arka aan adduunyada cid labada soo marin saddex sano oo muddo aada u kooban haddana sidaa ay tahay waxbaa la qabtay wax badanna way dhiman yihiin waxyaabaha la qabtay qaar kamid a waxaa tilmaamaheeda bixiyey saaxiibkay shirwac waxyaabaha kale aniga aan xusuusto waxaa kamid a marka koobaad waxaa lagu guulaystay ilaa iyo hadda un inay jiraan hay-ado dawladeed oo dadka soomaaliyeed ay iska leeyihiin shaqaalihii rayidka ahaa baa jiro waxaa la xoojiyey ciidanka xooga dalka soomaaliyeed oo aan horay muuqaal wanaagsan aan ulahayn laakiin maanta joogo qoo goobo kala duwan oo dalka uu kamid yahay marar badanna magaciisa maanta laga soo horumariyo magaca ciidamo la-aansom marka marka la sheegayo wasaaradihii baa dib u howlgalay xarumihii dawladda ayaa meelo badan oo kamid magaalada muqdisho keliya ma aha xataa gobolada dalka ay ay ka howlgalaan maamulkii ayaa dadka loo dhaweeyey oo maanta dee deegaanadii kala duwanaa ee dalka soomaaliyeed waxa uuna ay leeyihiin xaq maamulka uu kusoo gaaro ma wanaagsan yahay maamulkaas sidii ugu quruxda badnaamo yahay meeshii la rabay ma ma ma gaaray waa su-aalo badan oo oo oo imaan karo oo qaarkood hadda aanay aanay aan la inkiri karin meeshii la rabay aysan aysan gaarin laakiin maanta dadka soomaaliyeed waxa ay joogaan meel ay oran karaan muuqaalkii dawladnimadii isliinkiisii uu soo uu soo dhawaaday haddaan de usoo laabto de waxyaabaha aanan aanan aanan qabsoonin waa sidaan tilmaamay saddex sano wax kasta oo dalkan ugu baahnaa dal wax kasta ee ka burburan kuma kuma qabsoomi karin arrimaha dhaqaalaha ee tilmaanta laga bixiyey waddankan ma helin gargaar caalami ah oo oo weyn oo wax ku oola mana helin garab qabasho iyo garab istaag dhab ah waa mahadsan tahay haye dhaqan isla su-aasha bismillahi raxmaan raxiim falastiin waad mahadsan tahay saaxiibaday xildhibaan faarax cabdiqaadir iyo shirwac waan salaamaya dhegeystayaasha waan dhegeysanayay waxaa ka hadlayeen iyo waxyaalahan qabsoomin waxa qabsoomay waxaase anigu aan aan dareynayaa madaxweyne xasan sheekh maxamuud niyad wanaagsan oo shicabiyad ah buu helay iyo aqoonsi oo kusoo aaday waqti wanaagsan oo kumeergaal laga baxay marka xildhibaan faarax arrimaha uusuu sheegayo waa waktiga iyo isbedelka iyo roor maaku keenay waxa aan u dareynaya waxa weeye mudane xasan sheekh maxamuud madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya maanta ku maraya saddex ra-iisul wasaare iyo saddex sano iyo mooshin ka yaala baarlamanka soomaaliyeed oo ay leeyihiin waan la xisaabtamaynaa oo waan cod baan u qaadaynaa iyo goboladii jubbaland ama puntland iyo iyo somaliland wadahadalkoodii hakaday siyaasadii arrimaha gudaha iyo wada shaqeynkii gobolada iyo maamuladii hadda la sameeyey galmudug u dambeeyey iyo kii kale baydhaboba iyo hadda dagaalada ka socda cabdula iyo qaylada taagan in shacabkii soomaaliyeed taageeradii ulahaayeen maalintii la dooranayay inuusan haynin goboladii iyo federaalkii iyo caasimadda muqdishona aan wada shaqaynaynin aqoonsigii dibadda iyo inta adduun ee uu safaarad ka furatay inta meel la maray dhaqaale la-aan iyo aqoonsigii uu hoos u soco marka wax kalena ku celelinayo waxaan dareenayaa sida wararkii shirca uu sheegay in koox ina isku weyaartay oo arrintii rabitaankii shacabka iyo adduunkiiba ay koox gacanta u gashay oo dagaal iyo khilaaf iyo dhibaato laga bixi waayey waana ka warqabaa xildhibaan faarax waxaan rabaa inaan siiyo cabdulaahi shirwac hadda waxaa haray hal sano saddex sanona waa lasoo dhaafay halkaas sano howlo badanaa laga rabaa madaxweynaha iyo dawladda hadda jirtaahi in ay qabato ma qaban kartaa howlaha horyaala muddada halka sano ah ee u haray wallahi su-aaltaasi waxawey waa su-aal muhiim ah aniga waxay ila tahay qaabka hadda howsha lagu bilaabay marka aada fiirido oo ah yani maamul goboleedyadii iyo hayadaha dawladda federaalka inay weli talada isu koobayaan iyaga oo weliba muxuu ahaa mataqaanaa qoladan beesha caalamka aada ugu nugul marka aada fiirido waxa weeyaan wax qarba qarba ah oo dadka soomaaliyeed taageero badan aan ka helin inay kasoo baxdo ayaa laga yaaba laakiin haddii muxuu aha mataqaanaa xukuumadda iyo baarlamanka oo wada jiraahay ay arrinta cabaaraan dadka soomaaliyeedna talada wax ka siiyaan oo aysan iyagu keligeed ku koodin waxa weeyaan waxaa la gaari karaa waxaan dhihi lahaa marka aada hadda fiirido khilaafka siyaasadeed
ka taagan baarlamanka iyo iyo iyo madaxtooyada marka aada fiirido khilaafka siyaasadeed ee ka taagan gobolada maamulada leh iyo dowladda dhexe marka aada fiirido wax weyn oo laga laga fiili karaa ma jirto laakiin ilaahay waxaan ka baryaynaa in ilaahay toosiyo oo tawfiiqda waafajiyo waa maadsantaha waxaan siinayaa xildhibaan faarax waa mahadsantahay falastiin waan ka jawaabi doonaa waxaan doonayaa inaan ku laabto tilmaamaha uu bixiyey ogaas dhaqane oo runtii de nin waga qof waxgarada oo soomaaliyeed ah ee anigu ma qabo xaaladda soomaaliya mugdiga la sheegay inay inay tahay haddii ay khilaafaad jiraan ama khilaafaad siyaasadeed ha noqdeeno ama khilaafaad beela dhexmaray ha noqdeeno marnaba ma aha wax mugdigaas inta la xoojiyo ee lagu lagu tirtiri karayo iftiinka maanta dadka soomaaliyeed ee haystaan ee ah in dhankii dowladnimada ay u baxeen khilaafaadka hadda meelaha tilmaamay ka jira inta badan waa khilaafaad ku dhisan in nidaamyadii iyo sharciyadii iyo wixii lagu kala dambeyn lahaa iyo xataa mararka qaar rules of the game yani xeerarkii cayaarta siyaasadeed ee dalkeena uu ahaan lahaa oo ay lumiyeen dagaaladii sokeeye oo ay lumiyeen xukunkii military oo ay lumiyeen duruufihii aan soo marnay maadaama ay xeerarka naga maqan yihiin burburka nagu dhacay qayb weyn waxaa kamid a burburka siyaasadeed ee dalka ee dalka ku dhacay burburka see dalka ku dhacay dalku ma yeelan axzaab siyaasadeed ma yeelan xanaan siyaasadeed oo dadku ay isku wada ogyihiin oo lawada oo lawada garanayo marka aada ay isaga sahlan tahay tuhmada iyo farseeqida iyo noocan oo kaleeto laakiin waxaan aniga shaki iiga jirin dhammaanteena aan aan aan u wada jeednay in maanta dee talada soomaaliyeed waxay ku dhisan tahay habeeleed dadku ay ku heshiyeen habeeleedkaasna dadka soomaaliyeed ay ka muuqdeen weliba marka qaar in lagu talax tegay oo waxgarad iyo aqoon-yahan soomaaliyeed oo aada u dareemayay in talada heerkaas aanan la gaarsiinin ee lasoo kooday inay ka wanaagsanaan lahayd oo aqoonta iyo kartida iyo ay shaqayso laakiin u dheganugnaan loo dheganuglaanayo duruufaha dadkeena ay ku jiraan inay keentay in wax badan ay baahaan haddii aan usoo laabto waxa inoo haray waxa inoo haray dee aad bay u badan yihiin waxa inoo haray wadankiin dhammaantiis uu nabad noqdo oo nabad la gaaro nabaduna dee ma aha intiiba ay jirta cid nabadgelyo daro dareemaysa intii doonta hala ekaatee nabaddu weli lama gaarin laakiin maanta deegaano badan ayaa nabad ahaa waxaan aada u rajaynayaa inta yar ee waktiga ka dhiman inay suuragal noqoto in la waayo meel aanay dowladda soomaaliyeed tala ku lahayn in dalka laga waayo waa mahadsantaha haya dhaqan isla su-aasha aada u mahadsan tahay walaal inta aan jawaabta gelin waxaa halka sano laaban saaxiibadaan la wadaagayaa iyo arrinta hadda masalan xildhibaan faarax oo aada u sharxay ku mahadsan yahay horta arrin waxaa dhibaato ah soomaalida waxaa tirahdaa waxaad qabsato wuu ku qarsadaa falastiini mashaakilka underestimation laguma sameeyo oo lama yaraysto waa waxaa saddexda sano halkaana waktiga naga qaaday maalintii horreysay sanadkii koowaad ee aada garanaysa iyo sanadka labaadan soo marray iyo kan saddexaadba sida hadda u khudbaynayo xildhibaan faarax wareysi maalinka bixinayna waan dhegeysanay telefishinkeed unbaa wax walba lalahaa wax walba waa okay markadan hadda boqol labaatan kilomitr bay jirtaa amisom baa joogta dagaal ehliya aho yaa ka socda oo dadka soomaaliyeeda dowladii baa u jirta halkan madaxweynihii baa afgooya maanta u raacaya helicopter oo ku tegay afgooya helicopter soddon kilomitr cabdulwaaq baa harta ka dhacaya marka horta arrintan ah waxa aada qabsatay ugu qabsadaa soomaali baan nahay walaal faaraxo mudana waa inaan dadkana dhegeysanay runta u sheegno jidka lagu socda ee lagu taagan yahay ma aha arrinta xasan sheekh madaxweyne xasan sheekh ma aha xildhibaan faarax ma aha wadada falastiina lagu taagan yahay ee khiyaaliga ee shalay lahaa twenty sixteen one man wada la gelaya oo haddana hadda halka hasan la leeyahay hal sanaan laban wax walbaa dhamaanaya waa in dadka soomaalida wadadaan ku taaganahay wadadii maba ahaba waa in so dal aan nabadaysnayn dal aan xoraysnayn dal aan midaysnayn dad aan maxaan ku idhahdaa aan dib heshiisiin lahayn dad aan isku niyeed ahayn dad aan wanaagsanayn wax hadda aan la yaabana waxa weeye ra-isul wasaaraa jooga waxaa jooga maxaan ku idhahdaa golo wasiir oo lixdana howl baa loo idmay shaqaa u taala baarlamankii golihii wasiirada iyo ra-iisul wasaare aadi maayaan la xisaabtami maayaan madaxweyne aadayaanu ku mashquulsan yihiin ra-iisul wasaare iyo xukuumad adag baa falastiina loo baahan yahay oo badbaado qaran ah oo xaalad deg dega wantaga soo gelisa oo kooban oo shaqo maanteeda jadala leh oo madaxweynuhu ku ekaaday dastuurkiisa madaxweynaha waxaan filayaa inkastoo markii hore helicopter uu ku tegay inuu markii dambe dhulka soo maray dhaqane sida wararka ugu dambeeya ay nagu soo gaareen waa usoo noqon doonaa taas waxaan rabaa inaan siiyo cabdulaahi shirwa in dib u dhacyo badan jiraan intiina dooda ku jirtaba waa qirteen sababihii la rababa ha keenaane maxay ahaayeen marka sababaha ugu waaweyn ee keenay in saddexdaas sano howlihii looga fadhiyay dowladda madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu madaxweynaha ka yahay in ay gaarto caqabaduhu maxay ahaayeen waxaan u malaynayaa caqabada koowaad oo aan dawladdan hadda jirta aan ku koobnayn dawladihii la dhisayey kumeel gaarka ahay ilaa shan iyo tobankii sanana soo dhaaftay mar walbaba waxay ahayd siyaasadda ayaa waxaa isu koobiyey dad yar oo kooban dadkaa yar oo kooban markay isu koobaanna waxaa dhacayay laba arrimood oo halisa oo mar walbaba maaragtay horu socodka dawladnimada soomaaliyeed caqabad ku ah midda koowaad waxa waaye dawladdii waxa iyo dadka ayaa kala go-aya markay kala go-aanna markaas waxaa meeshaas gelaya dad laga yaabo muxuu ahay caalamka ayaa soo gelaya dawladdii soomaaliyeed hogaankeeduna waxay u nuglaanayaan in ay waxyaabaha caalamka iyo gobolka iyo ay ay rabaan inay inay aada ugu dhega nuglaadaan marka taasina haddana way sii fogeyneysaa amnigii baa sii xumaanaya dhaqaalihii baa xumaanaya dadkii iyo waxaa kala fogaanaya dawladdii ayaa kala fogaanaya dawladina waxay dawlad ku tahay waxa weeyaan inay furuucna samayso muxuu ah mataqaanaa dadkeedana adeeg ay gaarsiiyo arrinta kale oo faaraha uu ka dhawaajiyey oo horumar uu ka jiro laakiin aan filayo inaysan ka fillaan karin waxa waaye maanta la rabo in dastuurka lagu dib loogu eego muxuu ah mataqaana dastuur soomaaliyeed uu noqdo dastuurkaasi weli kuma seexno muwaadinka soomaaliyeed kuma seexno waa waa laga baqayaa marka dastuurkan in la hagaajiyo wuxuu u baahan yahay siyaasadda hadda jirta mid ka dhiiran ayay u baahan yahay oo dhihi karta dadka soomaaliyeed dastuur noocana ayay ayay u baahan yahay suunka jiraa hadda gobolada iyo muxuu ah dadka qaar ay sakinayaanna waxa waaye yacni waa isu suran yahay isaga dhan muxuu aha mataqaana markaan ka horna waa la rabay in muxuu ahaa arrintaasi lagu dhiirado oo dastuurka la hagaajiyo hadda doorashada imaanaydaa waxay noqonaydaa in taartar camal loo sameeyo electoral system a loo samaynayaa laleeyahay ku meel gaar ah taa micnaheedu waxa weeyaan dastuurkii lagama shaqayn lagamana shaqayn karo marka waxa weeyaan waxaan samaysanaynaa wax ku meel gaara anaga waa mahadsanta waa usoo noqon doona waxaan siinayaa xildhibaan faarax caqabado waa ay jirin waana kuwa keenay in hadda saddex sanoo dawladdaanu jirtay ra-iisul wasaarihii saddexaad ay marayso in waxyaabo badan oo la rabay in la qabto weli aanay suuroobin wax badanna ay suuro galeen wax badanna aanay suuro gelin caqabadahaasi keenay dib u dhacyada maxaa ugu waaweynaan
horta dee hadiiba hadda saddex ra-isul wasaarada jooga waxaan ka xumahay in saaxiibkay ogaaska uu rabo in mid afraadda keeno oo oo sida aan warkiisa u fahmay haddaan haddaana khaldanayn uu leeyahay xukuumadintan ka karti badan baan rabaa in la keeno marka taasaaba hadda kasii daran in ay saddexda soo maray waxa weeye dalkeena burburka ku dhacay waxa uu keenay in dawladnimada shaki badan laga qabo dawladdana waa lala dagaalamay dawladdana dadkii la dagaalamtay marka dawladnimada in lasoo celiyo shakigaas weli meeshii aad buu aad buu u jiraa warwar badan bay dadku qabaan oo ku saabsan in haddii wuxuu ama dadka qaar ay qabaan in haddii wuxuu si ay noqdaan aanay doonaynin ay dhici karayso in mashaakil kale uu uu ka dhasho taana waa midda keenta marka maradan isdiidka iyo istakriiha laakiin dadka kama sheegsana in ay ahamiyad leedahay ama ay lagama maarmaanka in dawladnimo soomaaliyeed la helo marka dee dhaxalka aynu ka dhaxalay dawlad xumadii dhaxalka aynu ka dhaxalay dagaaladii sokeeye waa wax la socda caqabad weynna ku ah mar kasta oo la doonayay in dawladnimada dhankeeda loo dhaqaaqo oo la fuliyo
marka hadda waxaa tiri caqabadihii jiray ee keenay in waxyaabo badan aanay muddadaas suuro gelin waxay ahaayeen caqabado guud oo ka dhashay kalsooni darrada dadku ay qabaan oo aanay dawladba ku qabin dawladnimada ma ma keliya ama hadda jira ama madaxweynaha ama saas oo kaleeto xataa waxyaabahan waxa ay ka dhacaan maamulada iyo maamul goboleedyada iyo meelaha ay joogaan weli cabsida noocaasa waa wax laga dhaxlay dagaaladii sokeeye waa wax laga dhaxlay dawladnimo xumadii ina soo martay midda koowaad marka tuhumka iyo shakiga iyo waxyaabaha noocaas waa wax jira
waa mahadsan tahay waxaan siinayaa cabdiqaadir dhaqane haye
faras waa mahadsan tahay walaalahay saaxiibaday waan ku waafaqsanahay waxyaalaha ay u qabsoomi waayeen waxa taagan caqabadahooda oo ay saddexa ugu muhiimsan tahay dastuurkeena soomaaliyeed oo qabyo ah oo isku wareersan xaalada guud ee dagaalka sokeeye lasoo maray iyo burburkii iyo beesha caalamka iyo dhaqankeeda hase ahaatee mudane faarax soo raalligaha walaalkay xildhibaan faarax iyo madaxweyne xasan sheekh hadda aan maanta ka hadlayna saddex sano guryada kasoo wareegtay barnaamijkan way ogaayeen xisbi d d d layahaaday isku soo sharaxeen ummadda soomaaliyeed baarlamanka soomaaliya boqolkiiba boqol iyo todobaatan sagaal cod baa la siiyey baarlamanka soomaaliya boqolkiiba todobaatan soddon toddoba u codeeyey barnaamij lix qodob la yidhaahdo oo six pillars la yidhahdo la yimid shacbiyad iyo wuxuu helay taageero beesha caalamkii adduunka dhan baa aqoonsatay shirkii london waxa ay ahayd keligii oo dowladda soomaaliya matalaya oo kumeelgaal ka baxday xataa somaliland xataa goboladii baa layidhi isagaan aqoonsanayo david cameron ra-isul wasaaraha ingiriiska isla maamuleen shacabkii soomaaliyeed saadi baa layidhi oo dadkii midee oo dowlad midnimo qaran samee oo maxaan ku rahdaa kooxaysigan iyo hogaamintan isbedel samee oo adka oo hogaamin samee arrinta marka aan ku noqonayo waxa weye saddex sano gurigan ku jira madaxweynaha si sanadka soo socda loogu faaidaysto waxaan anigu aan diidanahay in eeda la saaro wadciga iyo maxaan ku rahdaa waxaa layidhi doqon ilahay taqaano ubada lagu diiyo waxay dhi ilah baa jeliyey marka wadcigayan ku noqonayna mudane faarax ha yidhahdo waan fashilanay ha yidhahdo caqabadahaasaa naqaaday ha yidhahdo dhibaatadaasaa dhacday waxa waa inay muujiyaan hogaamin xuma saartay falastiinay in shacabkii soomaaliya iyo beesha caalamka la waayo caqabado kale aan lagu noqonin waa mahadsantahay waxaan rabaa shirwac inaan siiy waxaa hadaaga kusoo celisay shirwac dhowr jeerna aad sheegtay ilaa marka uu bilowday arrinta ku saabsan in wada tashi la-aani uu jiro madaxweynaha hadda joogahay waxa uu ka yimid ururada bulshada faarax waa uu ka mid ahaa waana xasuusatiin dhammaantiin muqdisho markii la wada joogay in dad isku xiran oo tiima oo isyaqaana oo isku si u arka oo dowladaha wadanka soo maraayay wada tusaaleyn jira ahaydeen maxaa diida hadda in la wada tashado oo haddii wax qaldan yihiin dowladdii la toosiyay ilaan wax walba dowladdana ma qaban kartay idinkuna aada doorkii ururada bulshada rayidka qaadataan dowladdana aqoontoodii hore iyo inay idinka mid ahayd ay ka faa'iidaysato taa maxay u dhici weysay shirwac
horta waxa weeyaan waxaan rabaa inaan u yar dagaalo noqdo faarax muxuu ahay arrinta ah muxuu ahay dowladda soomaaliyeed burburtay waa la ogyahay weliba waxay u burburtay macnawiyan iyo muuqaal ahaan labadaba way u burburtay dowladdii soomaaliyeed haddii la rabo in lasoo celiyo su-aal muhim aha meesha jir iyaa soo celinaya ma dadka dibadda caalamka ayaa ah muxuu ah maanta koowaad mise waxaa yeelanaya dadka soomaaliyeed ani waxay ila tahay su-aashaas ayaa waxay muujinaydaa haddii dadka soomaaliyeed hormuudka laga dhigi lahaa dhaqaalahooda iyo taladooda iyo xoogooda lagu salayn lahaa siyaasadda waxaan qabaa kalsooni darradu way yaraan lahayd mid yar bay noqon lahayd way ka jiri lahayd dabcan laakiin waxa weeyaan siday hadda caqabada u tahay oo xildhibaan saarax uu tilmaamayo way ka wanaagsanaan lahayd marka aan usoo noqdo su-aashaad iweydiiday dee su-aashu waxa waaye waxaa isku qaldan ilaa hadda jagada iyo iyo mas-uuliyadda ayaa isku qaldan haddaan usoo noqdo wada shaqaynta wada shaqayntu waxa waaye anagu maxaa saaxiibadan waan ixtiraamaynay talada waan uga dambaynay waxaan lahayn iyagaa soo noqonaya way imaan way iman doonaan waxay dhihi doonaan muxuu ahaa mataqaanaa war maxaa qaldan maxaa lagu yeelaa taasna way xoogaa inay soo noqon waayeen bay u badan tahay gabar badanoo la isugu yimid oo wadatashi ahaa way jiraan laakiin shirarkii wuxuu kasoo baxay midna lama hirgelinin waa mahadsan tahay waxaan rabaa inaan siiya xildhibaan faarax xildhibaan faarax eedda ah in talada iyo wax wada qaybsiga aadan dadka wax ka siinin waa soo noqnoqonaysaa mana aan shirwac oo keliya dad badanna waa ay qabaan maxaa diiday in aqoontiinii hore ee bulshada rayidka iyo dadkii aad ka mid ahaydeen oo aad ka timaadeen aad dib talada ula wadaagtaan horta da waxaan umalaynayaa su-aalaha qaarin ee munaasabka oo aan lahaayeen cidda mas-uulka ka ah golaha sharci dejinta ama golaha fulinka ama ama saas oo kaleento inay munaasabku ahaayeen laakiin maadaamaan xudoogaa lahay waxbad waxaan jeclahay saaxiibada dadka soomaaliyeed inaan usheegay marka koobaad talada dadka soomaaliyeed inay weli ka dhaxayso iyada dhexdoodana ay taallo dadka maanta ku jira golaha fulinta oo taladooda lagu sheegay cadad tira badan inay yihiin kuwa jooga maamulada gobolada oo qaarkood lasoo doortay kuwa goboladaas naftooda kasii a baarlamaanadooda iyo ku jira kulli inay bulsho rayada ay yihiin tiradooda ugu badan marka koogaad oo aanay ahayn ama dad hadda meelo hubaysan ka yihiin ama fikir kale oo gaara oo meel gaara ka yimid aysan ahayn waqtidadka soomaaliyeed ay yihiin marka horta waxaa talada hayo waa dad soomaaliyeed waa dad soomaaliyeed oo rayad ah qaar badan oo bulshada rayadka kamid ahaana waxa ay ku jiraan golaha sharcidejinta waxa ay ku jiraan golaha fulinta ayay ku jiraan marka horta anigu ma aaminsanin maqnaasho bulshada rayadka ama qeybaha kala duwan ee bulshada ee taladii soomaaliyeed ka maqan yihiin ma jirto dadka maanta talada soomaaliyeed hayo meel kastay kaga jiraan heer gobol iyo heer federaal heer baarlamaan iyo heer golo wasiiro waa dhammaan qeybaha kala duwan ee bulshada oo ugu horeysa bulshada rayadka ayay ayay ayay ka tirsan yihiin intaa waxaa dheer dee markasta un wada tashiyo joogtaa jirto shirar baa la qabtaa waa la wada hadlaa waa laga yaabaa taladeen inaanay marar badan isku fillayn waa laga yaabaa talada inaanay isla helin waa laga yaabaa dadka oo dhan oo wada joogaba taladii munaasabka ahayd inaanay helin duruufaha aan sheegiyo oo aan tilmaamayo waan ku raacsanayaa cabdullaahi shurwac ma jirto qadiyad soomaaliyeed oo dadka samay aan lagu oolin dadka soomaaliyeed baa asal u ah oo ay markaasmarkasoomaaliyeed bisha bisha laga garaaco oo oo oo ay dareemaan inaanay waxba qabsan waxbay qabsadeen meel bay soo gaareen meesha ay soo gaareenna waa meel tabartoodii awooddeeda intii la ekeyda gaabis meel kastuu ka jiraa heerka bulshada reedka ayuu ka jira heerka culamaa udiinku ka jira heerka ganacsatada ka jira dee dawladda iyo maamulkeeda iyo iyo iyo iyo golayaasheeda iyo hay-adaheedana wuu ka jiraa oo bulshadaabay kamid yihiin meel kale kama aanay kama aanay imaan marka waxaan qabaa inaanan inaanan la inkiri karin meesha aan joogno meesha aan joognona waa meel horey looga sii looga sii dhaqaaqayo oo looga sii looga sii soconayo dambeyntii hadda dowla xukuumadda qorshe ayay soo dejisay qorshahaas guddi baarlamaanka ayaa loo keenay qorshaha waxaa lagu magacaabaa wadatashi ballaaran oo laga sameynayo hiigsiga labada kun iyo lix iyo toban qorshaha golaha xukuumadda laga soo aburugareeyay guddi baarlamaanka uu leeyahay oo gaara oo loo saaray guddoomiyaha uu saaray ayaa la keenay waxaana ku jirta in dhammaan qeybaha kala duwan ee bulshada oo ay kamid yihiin maamulada gobolada oo ay kamid yihiin bulshada rayidka ay ka wada qeybgeli doonaan hab wadatashina la sameynayo meel baan doonaya inaan dhaqan u tilmaamo dee ma ogi inaan munaasabka iyo in kaleento waxaa weeye marka koowaad dee dee dee arrin la yidhaahdo xisbigaa talada dalka hayo inaanay inaanay jirin baan umalaynaya taladu qaab beeleed baa ba ba ba baa dalka lagu hayaa dadka dee dee talada hayo iyo meelaha ay ka yimaadeen iyo saabaha ku yimaadeenna waa waa la ogyahay marka haddii un gaabis uu yimaado dee cidda gaabiskaas mas-uulka ka ah iyo qofka shaksiga mas-uulka ka ah iyo marxalada lagu jira weeye ma ogiye cid hadda gaar loo tiirinayo la dhahayo hebel iyo hebel baa mas-uuliyadda iskale inaanay inaa inay u baahan tahay baan umalaynaya fiiro ka dheer inta uu tilmaamayo ugaaska maa maxaa ku darsanaysaa dhaqan horta or aan soo gabagabayna qaybta ma waxaan rabaa waa mahadsantahy qaabka usoo gabagayn waxaa weeye mudane faarax aada buu sharaxay waana ku qanaacsanay dhinac laakiin waxaan isku haynaa saddex sano maxay soomaaliya kaga dhamaatay saddex sano madaxweynihii maxaa ku dhameeyey maxaa buuqi sanadka koowaad cunay sanadka labaad maxaa cunay kan maxaa haysta sida ay isabaqsanahay talada koox yar oo weliba koox yar ahbaa yaa maxaan ku rahda madaxweyne ku wareegtay hadda tusaale ahaan mudane faarax asoo raaliga ah ra-iisul wasaarihii hore saacid buu ahaa toba wasiir asoo ahbaa bolos link intuu intaa la bixiyay baa madaxtaliyada laga sameeyey golo wasiiro hoose oo aan go-aanka golaha bolos linka ay go-aansamayaan aanadan waa la socotaa galmudug iyo doorashada ka dhacday inta wakti ku baxay wasiirka arrimaha gudaha ee soomaaliyeed inta habeen uu beriyey inta diyaarad uu ku tegey inta wakti ku dhameeyey madaxweynaha cusub ee soo baxay ee cabdikariim waxaan waa marka aan dareemana waxa weeye qawda naqasho waxaan u qabane mudane faarax soo raalli ah soomaali dagaalka sokeeye soo gashay shan labaatan sana soo burburtay qabaa'ilo dowlad ku qaybsatay dowladihii waaweynaa ee masar waa ka socon waaye koox yar oo maaragtay sideetan sanado jira wadi waaye war soomaaliha laga daayo kooxaasiga iyo talisnimadan laga daayo waa mahadsanta waxaan rabaa gabagabada su-aasha ugu dambeysaan rabnaa inaan bilaabno ah saddex sano waa ay soo dhamaatay siday rabtaba ha kusoo dhamaatay hadda hal sanaa haray halkan sano sidee howlaha yaalana loogu qaban karaa iyadoo loo wada dhan yahay oo bulshada iyo dawladda qeybaha kala duwan ee bulshada iyo dawladduba ay iska kaashanayaan in waktigan si wada jira looga baxo iyadoona ama koox la isku riixin ama aan qola awoodda haysatee meeshay geeyaan ha waxba la si wada jira dadka qeybaha kala duwan ee bulshada soomaaliyeed ma uga bixi karaan sanadka soo socda sidii dawladdii bedeli lahayd dawladdan ay ku imaan lahayd shir waxaan rabaa inaan siiyo
waa mahadsantaha horta wa waxa waan qabaa waan muxuu ahay waan rajo waan rajo fiicanahay yani dowladnimada soomaaliyeed haycado inay hore usii qaatay waa laga shaqeynaa waxaa laakiin taas ay u baahan tahay in waxyaabo jira la xaliyo ayay ubaahan tahay waa markii hore muxuu ah mataqaanaa hawsha laga looga gudbayo labada kun ee ama ah dastuurka oo dib loo hagaajiyo oo ahay axzaabtii oo la dedejiyo oo bil iyo laba gudahood lagu lagu dhamaystiro sharcigoodii lagu ansixiyo madaxweynuhu uu saxiixo waa waa lagama maarmaan waay hakaloo lagama maarmaan ah talada inay ka go-do soomaalida oo airboortkaas ayaa cid walba looga yeeraa muxuu ahaa mataqaana marka hogaankiida waxaad moodaa inuu hadda faraha ka baxayo oo oy qoladaasi maaragtay internationalka iyo iyo dawla muxua dawladaha afrikaanka iyo carabta iyo ay bahasi gacanta isgelay waxaan qabaa in halkaa laga soo celiyo oo muxuu ahaa mataqaana soomaalida la dhex keeno waxyaabaha oo la tasilaanta aan anigu tilmaamay haddaan mid saddex meelood oo yara ayaa laga ayay ka muuqanaya waxaa sharci la baasgareeyey ee dawladda la kashiga dhisada rayidka lala yeeshay wuu koobnaa waa jiray laakiin aada buu u koobnaa arrinta kale oo oo muhiimka waxa weeyaan xiriirka caalamka iyo dawladda ka dhexeeyana isagana mugdigaa ku jira mathalan labadii kun iyo saddex iyo tobankii markii rajadayadu ay afka maraysay dawladdu ay carcarteeda qabtay laba bilyan iyo lacag ku dhadhow sideed boqol oo milyan ayaa la ogolaaday hal mashruuc oo weyn oos aan ka ahayn kan amniga ee amisan laga siinayo oo wadanka gudihiisa looga qabtay ma jirto dawladdu hadda waxa weeyaan kenyaanku xadkii bay derbi ka dhisayaan badii bay haystaan dawladda muxuu ahaa mataqaanaa waxaasoo dhan kama hado dadka soomaaliyeed ayaa ciidamadu mararka qaarkood aada ugu xadgudbaan lagama hadlo kalsoonidu halkaasay ku jirtaa waxa weeyaan marka shaqada loo qaadanaya waa ogtihiino magaaladan soomaaliya shaqaala-aan ayaa ka jirta waxyaabaha dadka rajadooda dhisaa waxa weeyaan qofku inuu waxa uu rabo u tar ku xirda burbur weyn oo dhacay wuxuu ku xiran yahay waxa weeyaan hogaanku inay la yimaadaan qaab oo muxuu ahaa muuqdo oo dadku ay arkayaan oo ninkii qofkii waxwaayahay uu ku qanci karo laakiin hadda qaabka shaqada lagu bixiyo lama yaqaano qaabka waxbarashada banaanka iyo laguma yaqaano waxaa loo qaybsadaa four pointy five arday soomaaliyeed shaqana ma haysato muxuu ahay waxbarashadii banaanka ay ku aadaydana madaxdii baa kasaabatay
waa mahadsantaha shirwac waxaan siinaynaa xildhibaan faarax xildhibaan faarax marka la yidhaahdo dawladda maxay soo qabatay wax ma qaban qofka ugu horeeyo oo eedda dadku ay ama sabab uga dhigaan ama farta ku fiiqaan ha taha laftirkaaga hadda hal sanaa hartay isjiijii dambe ma harin halkan sano iyadoo shacabku iskaashanaya iyo dawladda sidee looga bixi karaa oo nidaamkii bedeli lahaa dawladda hadda jirtaa looga shaqayn lahaa
tan kuma sii dheeraanayo laakiin waxaan doonaya inaan gadaal u laabto oo saaxiibaday aan aan aan u sheego runtii dee dad qiimo bulshada bulshadaasteeda kule ah in maanta loo tiiriyo dawladda soomaaliyeed dawladeed wax u salanaysaa inay tahay dee xaqiiqada ka fogo dawladdu hay-ade iyo waxa ay leedahay iyo iyo iyo hogaan iyo iyo wasaarada iyo iyo hay-adaha iyolada waana wad garanayaa cidda mas-uulka ka iyo cidda joogta iyo sida ay ku yimaadeen iyo siyaabaha lagu wadanka lagu xukumayo marka waan ka xumahay in dadka soomaaliyeed si waxmagaradnimoa inta farka loogu fiiqo waxaanan jirin ama muuqaco dhaba aanan lahayn inay waxa intay daba ordaan markii muddada ay ka dhamaatay ay ogaadaan waxay daba ordayaan waxaan jirin inay tahay oo tahay waktiga looga luminayo marka habka dawladnimadeena iyo nidaamka maamul ee dalka uu ku socda waa hab waa muuqaal oo la garanayo waxaa kaloon jeclahay inaan sheego oon saaxiibada u sheego wayna og yihiin dad bana markhaatid ay ka yihiin oo oo oo wax badan oo dalka kamid ah iyo waxyaabaha la sheegaya kamid a dawladdu maalin kastay u taagan tahay waxaa loo joogay imtixaanaad laga qaadayo ardaydaaka waxbarasho aaday waxaa loo joogay imtixaanaad laga qaadayo shaqaalo dawladda ay qoranayso websaadyadii advertisementga ayay ku wada kuwada qoran yihiin ciidan la qorayay oo boliiska ayaa ayaa ayaa ayaa boqolaal arday intay u yimaadeen oo gobolada kala duwan laga keenay ayaa ayaa la qoray horta dee wax kasta inaynu ka muujinaa inaanay wax jiraa haba yaraatee yaraatee aanay aanay jirin wax kastana ay mugdi yihiin meel loo socdana aysan jirin dee inuu daabis jiro inay tabardarro jirto in meesha kale aan la joogin waxaan waa waa wax kale laakiin anigu waxaan qabaa dadka waxaan ahay aaminsan in waxa wanaagsan ee la qabtay muuqaalkooda aada loo muujiyo hawsha hadda taalo taalo waa hawshii lagu ballamay waa hawsha wada tashigaa in laga wada tashado laba kun iyo lix iyo toban habka doorashada ee suuragalka ka ah dalka soomaaliya lagala tashado xukuumadda baarlamaanka maamulada dad walbaa loo yeelay nidaam baa loo hab baa loo yeelay habkaa wada tashiga in in la raaco waynu ognahay duruufaha aynu soo marnay iyo duruufaha aynu ku jirnaa axdaab siyaasadeed ma lihin dadku weli duruufo kala duwan iyo kala qobqobnaan iyo waxyaabaha ku jira waxaasoo dhanna wax muddadan dhow ee lagu soo dhamayn karaya maaha dalkeenu maanta meesha aynu joognaa adduunyo badan ayaa gadaal u dhacday saddexii sane lasoo dhaafay inagu horey baynu baynu usii soconnaa laba kun iyo lix iyo tobankan waxay noqon waxaynu noqon doonaa xaalad ka hor marsan xaaladda la joogo tan dadka doonaya dadka inay ku mashquuliyaan hebel iyo hebel iyo koox hebel iyo waxaas dadka soomaaliyeed waxaa garaadkooda wuu ka sarreeya oo waa lasoo dhaafay dalkan iyo dadkan soomaaliyeed ee soomaalida iskale ajnabina kama talin karo kooxna kama talin karto hab oo siyaasadeed oo soomaalidu aan isku ogeyno wadankan laguma laguma maamuli karayo mid garaadkuna intaa wuu ka weyn yahay waxaan aada urajeynayaa marka in garaadka dadka soomaaliyeed aan sii ixtiraamno oo aynu oo aynu sii kordhino waa mahadsanta hawshaa wada tashiga ee lagu baaqayna in loo in in in loo dhaqaaqo
haye dhaqane gabagabadii aan ku jirnaa waxay ila tahay aad ba mahadsan tahay anigu falsafad iyo khudbad iyo hadalkaa ma gelayo si camali ah baan uhadlayaa oo dudulaysan hadda xaalada lagu jira baarlamanka soomaaliyeed ee sharafta leh buuqa iyo feelada iyo mooshinka iyo madaxweyne saacad loo qaadaya iyo wareerkaasi ha joojiyaan hala xisaabtamaan xukuumadda soomaaliyeed madaxweynaha soomaaliyeed ha ku ekaado ha noqdo aabo soomaaliyeed oo marjaa loo noqonayo ha ahaada nin dadka u dhexdhexeeya oon koox oday u ahayn madaxweyne soomaaliyeed oo astaan qaran ha matalaya ha noqdo inaga saari karta halka sano waa dowlad soomaaliya waxaa ii muuqata firaaq baa ii muuqda waxaa ii muuqda faaki baa ii muuqda ra-iisul wasaare soomaaliyeed iyo xukuumad soomaaliyeed kuwiibaa ii muuqda oo oo ka aamusan ra-iisul- madaxweynihii iyo baarlamanka isqaraha waa mahadsan tahay aad u mahadsantihiin dhammaantiinba guud ahaanna intaasaan kusoo gabagabeynaynaa barnaamijkii faaqidaada toddobaadka habaan badan aad aa mahadsantihiin aa macsantay
inta ayaan kusoo gabagabeynaynaa dhegaystayaal barnaamijkii faaqidaada toddobaadka waxaa toddobaadkan barnaamijka ka qayb galay cabdulaahi maxamed shirwac oo ka mid a mas-uuliyiinta ururada bulshada ee ka jira soomaaliya xildhibaan faarax sheekh cabdiqaadir oo ka mid a mudanayaasha baarlamaanka horena wasiir uga soo noqday dowladihii hore iyo cabdiqaadir xaaji maxamuud dhaqane oo xildhibaan iyo wasiir horeba kasoo noqday dowladihii dalka soo maray tan intaan dib dambe ugu kulmi doonno dhegaystayaal barnaamijkan oo kalena waxaan idinkaga tegaynaa nabadgeliyo